is-afgarad ku saabsan suuxdinta badda oo ay dhowaan kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa ka dhasha muran badan oo soomaalida gudaheeda ah dowladdu waxay ku tilmaamtay heshiiskani in ujeedadiisu tahay in la sii kordhiyo suuxdinta badda ee soomaaliya dad arrintan ka baryididsanna waxa ay tilmaameen in heshiisku uu u gogol xaarayo in lala wareego qaybo ka mid a suuxdinta badda ee soomaaliya haddaba baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan arrintan dood ka furay guddoomiyaha baarlamanka sheekh aadan madoobe ayaa yuusuf garaad ka siiyey faahfaahin
arrintaas wilib heshiis iyo wax usubaada laga soo saaray ma jiraan laakiin waxaa jira murushin xildhibaanada xildhibaano ka keeneen arrintaas in laga hadlo badanaa markii heshiis dawladda soomaaliya xukuumad iyo dawlad kale ay galaan xukuumadda laga sugi jiray ayadaa keeni jirtay marka baarlamaanka arrintii marka hogo xildhibaan arrinkay dhararsaday ee xukuumadda wakeenin mooshin keeneen arrintaas in laga hadlo marka mooshinkii baarlamaanka waa lagu hor akriyay waxaan rajaynayaa dad fadhiga ugu horreeyo ayaa arrintaas looga doodi doonaa
maxaa sidan u daahiyey markii lasoo seexay isafgaradku wakti horey ahayd dood badan ayaana daba socotay marka maxaa sidan u daahiyey in in laga wada xaajoodo ama la ansixiyo ama la diido
marka hore horta xukuumadda baarlamaanka ayada si toosa uma keenin baarlamaanka marka hore dhalasadeen mooshin ka keenay marka haddi waktigii mooshinka la keenay laftirkeedaaba wakti badan laga jooga baarlamaanka maalamahan sir uma fadhiisanin maalintii miisaanida la ansaxiyey kadib baarlamaanka sir uma fadhiisanin xildhibaano badan oo dibidaha kala aaday iyo duruufo jiray awgeed oo fasax gaaban anagu dalnay markii dambena maaragtay ra-isul wasaaraha waa noo soo gudbiyey heshiiskii asiga oo maaragtay dhamaystiran oo asigana warqad kusoo lifaaqay markii mooshinka baarlamaanka arrinta kaga dhawaajiyey marka hadda insha allahu fadhiga haddii ugu horeeyo ayaa looga hadli doonaa haddii alla
dawladda lafteeda hadal waxaa jiray ah arrintan waa isafgarad arrin hadda baarlamaanka u taalla oo dood ka furan tahay ma ahan oo heshiis rasmiya ma ahan taa iyada ma laisku afgartay in baarlamaanku ka fariistay in kale
maadaama heshiisha saxiixi uu yahay laba dawladoodna uu ka dhaxeeyo arrintanna buuq badan iyo xasaasiyad badan la geliyey oo fasiraadaha kala duwan badan laga bixiyey marka xildhibaanada waxay soo jeediyeen arrintan in laga doodo oo laga hadlo haddii wax umada soomaaliya danteeda tahay in xukuumadda lagu ayido hadday wax ka qaldan yihiin wax laga bedelo marka arrintaas sidaa daraadeed maadaama baarlamaanka la keenay waa laga hadlaya waana nidaam ka jira adduunyada hadii wixii xukuumadda heshiis soo gasho baarlamaanka inuu maaragtay ansaxiyo ama wax ka bedelo waa hawsh waajibaadka baarlamaanka ay kamid tahay muddadii aad adigu seehayaha madaxweynaha ahayd in arrintan uu soo hordhigay miy maxaa ka jira ha waajibka yuusufow madaxweynaha dawladda kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrintaas aniga hore wasaarihii hore nuurcadii aniga maaragtay nasoo hordhigay noo soo jeediyey in arrintaas maaragtay laga wada hadlo marka anaguna markaas waa dareemi kartay muddo yar oo maaragtay soddon maalmood gudahood ayaa waxaa maaragtay waajibaad dastuuri ah nagu ahaa inaan doorashadii madaxweynehi inaan ka gaarsiino markaas aniga waxaan ka codsanay in arrintaas dib loo dhigo haddii maaragtay ayaga dib u dhigi waayeen oo arrinta hogo ku adkaysteen waxaan nidhi warqad soo qor madaxweyne safiirka anaga usoo dhiib marka safiirka xukuumadda soo hordhigi doona wasaaradda arrimaha dibadda soomaliya xukuumadda soo hordhigaya kadib aa maaragtay sidaas ugu doodaynaa laakiin aniga si toos a inaan markaas u galo diyaaru ma ahayn dawladdan hadda markii loo soo bandhigay arrintan fikraddaas hore ma u gudbisay oo ma u sheegtay in hawshani hore u socotay markii wasiiradu iska arkaayeen fasaaxiil markaas kama siinin barnaamijkii waxaan moodahay in maaragtay ogo adigdig uu jiro inkastoo warqadii safiirka markii dambe loo soo qoray oo kidigii keenay marka aniga oo ka wada hadlin xukuumadii iyo barnaamijkaas ayaa doodii dhacday aniga markaas dibaddan ku maqnaa ayaa maaragtay labadii wasiir iska arkeen xukuumaddiina soo gaartay laakiin kadib markaani dad waa u sheegay in arrintaan horey u jirtay oo anigana waagaasaan ii nidaamkaas ha loo soo maro marka hadda taas broblem kuma taagnaa markaan madaxweyneha iyataa waa iska aragnay waxaa dadka dhaba diyaar loo yahay in maaragtay baarlamaankana ka hadlo haddii dadka soomaaliyeed ku jirtana maaragtay la saacido haddii wax broblema loo arkina maaragtay arrinta go-aanka laga qaato markaas wax broblema kama taagna maadaama hadda dagaallo magaaladii muqdisho gudaheeda idinku haystaan iyo meelo kaleba baarlamaanka ma umalaynaysaa inay arrinta ugu muhiimsano inuu ka dooda ay tahay ay ay hadda warqadaas isafgaradka lagu tilmaamay ay tahay horta baarlamaanka waajibaadkiisa waa qeexan yahay waxyaalo kale oo maaragtay kuseeyo badan oo baarlamaanka u yaalo dhibaatada dadka ka jirtay waxna in laga hadlana maaragtay laga maarmaan bay noqonaysaa laakiin haddii marba uu yaalo oo mooshib ay noqoto oo ajirto baarlamaan ay noqoto arrinta in laga hadlo waxay noqonaysaa lagaba maarmaan waxyaalaha kale oo dalka ka taagana runtii wax laga aamusi kara ma aha taasa baarlamaanka waa ka hadlayaa guddiyo oo qaabilsan barnaamij sida maaragtay nooc kasta uu yahay ayaa jira haddii dhinaca nabadgelyo tahay baarlamaanka guddi qaabilsana jira haddii dhinaca difaaca tahay haddii maaragtay dhinaca bani-aadnimo tahay marka arrimahaas sideediya loo wadayaa marka tan haddii marba ajenda baarlamaan ay noqoto in laga hadlo laga maarmaan ay noqonaysaa gudoomiye su-aashada ugu dambaysa xagga mushaaraadka ay qaataan mudanayaasha baarlamaanku waxaa la leeyahay weli si nidaam ah oo ama account ay leeyihiin ama meel lamida uguma soo dhacdo ee waa wax maarata weli gacanta lagu qaybinayo ama sharikado private ay ay soo marayaan maxaa arrintaas nooga sheegi kartaa horey waad og tahay gurnada xildhibaanada waxaa bixin jirtay donaliskaa bixinaya u s b lasoo marin jiray waxaana looga soo sugi jiray dahabshiil markii shirkadaasaa maarata xildhibaanada ku wareejin jirtay hadda bishaad ugu dambeysay ayaa la bilaabay dawlad inay bixiso gurnadii baarlamaanka marka taas degdegdega ayaa lagu maamulay inkastoo runtii account baarlamaanka u gaar ah sidii nidaamku ahaan jiray aniga dad u qore oo aan layidhaha loo furo marka ayada weli go-aanka la furin accountkii ayaa la bixiyey si toosa maaragtay maamulka baarlamaanka iyo bengigooda maamulay waana lagama maarmaan bay noqonaysaa in bengi bengiga account uu furo baarlamaanka wixii miisaanid ahaana uu leeyahay meesha loogu shubo sidaas lagu maamulo lagama maarmaan bay noqonaysaa taas marka hadda wax broblem ka taagan yahay ma aha cid isku dhejinaysa oo wixii baarlamaanka aniga maamulaya le oo hadda dhibaato kale hadda ka taagan tahayna ma gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayuu ahaa oo yuusuf garaad u waramayey